ah ee magaalada istanbul ayaa waxaa la sheegayaa in lagaga hadli doono qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xaalada amniga dib u dhiska dalka arrimaha bini aadamnimada iyo wax kabedelka dastuurka iyo dib u heshishiinta dhanka siyaasadda qodobada kale oo ay kamid yihiin dimuquraadiyadda iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo sanadkan dhexdiisa labada kun iyo lix iyo tobanka iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaa lagaga hadli doonaa lagu lafaguri doonaa faarax madaxda joogta iminka istanbul ee shirka ka qaybgelaysa yaa ka mid ah waxaa ka qaybgelaya madax heer sare ah oo heer caalami iyo mid gobolba ah dhanka dawladda federaalka ah waxaa ka jooga madaxdii ugu sarreysay oo ay kamid yihiin madaxweynaha wadanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dhanka kale wadankan uu ka dhacayo shirku madaxweynaha rajab tayyib erdogan ayaa isna shirka ka qaybgelaya waxaa kaloo shirka madaxda ka qaybgelaysa kamid ah ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay yan iliason waxaa sidoo kaleeta ka qaybgelaya wadamo tiro badan oo ilaa konton wadan oo caalamka ah ayaa ka qaybgelaya shirka laba iyo toban hay-adood oo caalami ayaa ka qaybgelaya marka shirka ayaa waxa uu u muuqdaa in uu yahay shir heer sare oo caalami ah marka maxaa la filayaa bashiirow gebagabada shirka in ay ka soo baxaan faaraxow shirkan heerka sare ah ayaa waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo muhiim ah marka aan eegno dadka ka qaybgalayaasha ah iyo qodobada meesha ku qoran ayaa waxaa la filayaa in wax weyn ay ka soo baxaan shirkan haatan ka socda magaalada istanbul ka dhacaya saacado kadib ka bilaabanaya kuwaas oo u gogol xaari doona doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomi doonta wadanka soomaaliya walow ay dadka qaar kuu sheegayaan marka aad siyaasiyiinta iyo si hoose ula wareysato in ay kalsooni boqol kiiba boqola ku qabin walow ay madmadow dhanka soomaalida uu ka dhex jiro gaar ahaan maamul goboleedyada qaybo kamid a oon ku qanacsanayn go-aanka ay dowladda federaalkii iyo beesha caalamku isla qaateen shirarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay muqdisho bashiir macalin khaliif oo magaalada istanbul jooga